madaxa golaha qaranimada suudaan jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa xaqiijiyey in heshiiska ay gaareen qaybaha siyaasadda iyo milatariga suudaan inuu yahay mid guud oo aan cidna ka tegaynin islamarkaasina u furan yahay dhammaan xoogaga siyaasadeeda alburhaan oo la hadlayay tv-ga alcarabiya ayaa sheegay in xilliga kumeelgaarka aan loo baahnayn in la xadido jenaraalka xukuuma dalka suudaan ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in cid kasta oo danaynaysa danaha suudaan aysan ka waaban doonin ka mid noqoshada heshiiska guudda jenaraal cabdulfataax al burhaan madaxa golaha qaranka suudaan ayaa sidoo kale xaqiijiyey wixii ka dhacay suudaan shan iyo labaatankii oktoobar in aysan ahayn qalada balse ay ahayd mid lama huraan ah in la sheego xaqiiqda jirta hadalka jenaraal al burhaan ayaa imaanaya xili maalintii shalay caasimadda suudaan ee khartuum qaybaha siyaasadda suudaan iyo milatariga dalkaasi ay ku kala saxiixdeen heshiis qaabdhismeed guud si loo soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi heshiiskan oo ay goobjoog ka ahaayeen beesha caalamka iyo dowladaha mandiqada ayaa sidoo kale dhabaha u xaaraya soo celinta xukunka madaniga ee dalkaasi haddaba shaax caydiid oo bokor oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ugu muhiimsan oo ay ku heshiiyeen qaybaha siyaasadda ee dalka suudaan ti wuxuu ah heshiis weyn oo taariikhi ah qodobada ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ee xusi karana waxaa kamid ah kow waxaa kamid ah ciidamada militariga in gebi ahaanba arrimaha siyaasadda laga saaro dhaqaalaha maalgashiga iyo manfaca oo dhan oo banaanka laga dhigo laguna koobo xuduudaha iyo ilaalinta amniga iyo dastuurka sidoo kale waxayana xusid mudan madaxweyne sharafeed in la sameeyo ra-iisul wasaaruhuna inuu noqdo matalaadaha dhabtae dowlada dhexe sidoo kale waxa yadna xusid mudan in la diyaariyo doorasho xor ah oo xalaal ah oo codiyo qof ah afar labaatan bilood gudahood sidoo kale waxa yana xusid mudan dastuurka arinta dastuurkan way ku xusan tahay in dastuur cusub la sameeyo oo heshiis lagu yahay islamarkaana wadahadal laga wada galo in dhammaan laga saaro dhammaan nidaamkii hore soddonkii juun talada dalka laga qaaday islamarkaana siyaasada dalka banaanka laga dhanka kale magaalada khartuum waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay heshiiska ay gaareen milatariga iyo qaybaha siyaasadda ee dalka suudaan shaaha caydiid ayaan mar kale weydiiyey in heshiiskani uu soo afjarayo qalalaasaha amniga iyo siyaasadda ee dalkaasi runtii heshiiskan inuu hirgalo waxay ku xidhan tahay labada dhinac ay heshiiska maanta kala saxeeday sida ay u hirgeliyaan welibana si gaar ah ciidamada militariga suudaan taariikh dheer oo faragelino militarineed ayay leedahay marar fara badan ilaa waqtigii guumaystuu dalka ay ka saareen ilaa maanta marar fara badan waxaa dhacaysay inuu militarigu farageliyo ama uu afgembiyo kacdoono fara badanna markay dhacaan haddana talada dalka waxaa afmaroojsanayay ciidamada militariga marka runtii arintan waxay la tahay dhab ahaanshaha qodobadan waaweyn haddii la hirgeliyo heshiiskaasi sidoo uu qoran yahay maradhal wanaagsan buu yeelanayaa laakiinse haddii ay dhacday sidii awalba taariikhda dheer ay suudan leedahay inay dhacdo waxay noqon bay ila tahay hal bacaad lagu lisay markaa damcii siyaasiga militarigiina weli wuu muuqdaa cadaadiskii bulshada reedkiina wuu muuqdaa marka waxay la tahay waa mataqaanaa labada dhinac ee sihirdihaya hadba kii adkaada ayuu u dhici doona heshiiskaasi mataqaanaa miradhalkiisa in gadaal laga leefo arrimahan ayaa imaanaya xili labadii sano ee ugu dambeysay dalka suudaan ay ka taagnaayeen xiisado siyaasadeed iyo dibadbaxyo rabshada wata oo tobanaan qof ay ku geeriyoodeen kadib markii ciidamada milatariga ee wadankaasi ay kala direen xukuumaddii rayidka islamarkaasina ay laaleen dastuurka kumeelgaarka ee dalka suudaan xuseen saxnuuni v o a qahira